wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray barnaamijka qaliimo dhinaca wadnaha loogu sameynayay ilaa iyo shan iyo toban caruur ah oo ay taageereysay hay-adda hormuud salaa foundation munaasabada lagu soo gabagabeynayay qaliimada waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaa foundation iyo isbitaalka guuleeda cabdulaahi nuur cismaan gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixiyey qaliimada maanta farxad ayay noo tahay inaan halkan kusoo gabagabaynayno barnaamijkan loogu sameeyey daweynta iyo qaliinka ilaa iyo afar iyo toban caruur ah sida naloo sheegay saddex iyo tobana la sameeyey midka afar iyo tobanaadna hadda loo sameynayo ayadoo qorshuhu ahaa shan iyo toban canug laakiin canug shan iyo tobanaad ee xaaladiisa wax iska bedeleen waxaan rabaa inaan mahad celiyo isbitaalka guuleed gaar ahaan xarunta qaybtiisa wadnaha dhakhaatiirta ka yimid ee dalka hindiya dhakhaatiirta soomaaliyeed uu hogaaminaya doctor moxamed nairobi muqdisho harti clinic iyo sidoo kale doctor maxamed guuleed oo madaxa qaybta wadnaha isbitaalka guuleed shaqadan wanaagsan oo ay u qabteen xarunta soomaaliyeed runtii ilmaha wadnaha ka xanuunsan iyo xaaladahooda muddooyinka ugu dambeeyey ayaan ayaan la shaqaynaynay ilmaha xaaladooda markaa aragtid iyo marka daweynka loo sameeyo kadib macnaha farqiga ay samaynayso wax caadiya ma ahan annagana haddii aan nahay hormud islam foundation waxaa mar kasta aan diyaar u nahay inaan taageerno bulshada soomaaliyeed dadkeenni ay tahay waajibaad islaami ah iyo mid umadeed intaba aan aaminsannahay gaar ahaan caruurta barnaamijkan caruurta wadnaha ka xanuunsan runtii waxaan soo wadnay dhowrka sano lasoo dhaafay in badan aan taageernay barnaamijyo ka dhacay dalka gudihiisa iyo qaar dalka dibaddiisa intaba saddex iyo tobanka bishaan laba canug ayaan u dirnay dalka talyaaniga maantana canug kale ayaa baxay afar iyo tobanna horey usoo noqdeen oo talyaaniga mataqaanaa lagu soo sameeyey open heart surgery runtii aad iyo aad ayay xaaladu isu badashay doctor cali xaaji aadam wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hay-adda hormuud salaam foundation ku bogaadiyey taageeridda ay siiso dadkan danta yar waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hormuud salaam foundation oo madaxooda musta cabdulahi uu nagala joogo oo barnaamijkan la-aantood uusan suuragali lahayn eena maalgeliyey barnaamijkan inuu qabsoomo dhammaan inta ka qayb qaadatay oo gacan ka geysatay waan u mahad celinaya waana bogaadinayaa waxay ii sheegeen inuu yahay kambeynkii toddobaad oo uusan ahayn kii koowaad oo dad soomaalistaan oo kale maaragta lagu qalayo caruur soomaaliyeed lagu badbaadinayo hay-adda hormuud salaa foundation ayaa wado dadaallo wax loogu qabanayo baahiyaha caafimaadka dadka danta yar ee aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashka qaliimada